Wasiirka Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Maamulka Somalilan Abiy Cabdi ayaa dhagax dhigay ceelal riig ah isla markaana laga hirgelinayo deegaanada Osol iyo Idda Cadays ee degmada Lughayo gobolka Awdal maamulka Somalilan. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay maamulka deegaanada, wasiirro ka tirsan maamulka Somalilan, odayaal marti sharaf ka leh duqa degmada Lughayo ee gobolka Awdal Cabdullaahi Cali Nuur iyo Wasiirka Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Maamulka Somalilan Abiy Cabdi ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka dhagaxdhigga ceelashan.
Waa maalin aan dhagax dhigayno maxay ahayd tolooy riig ay degaankani muddo naawilayeen riiggaas way soo qaybqaabisay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha oo uu kow ka yahay wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha riiggaa insha allah biidnillah halkaa laga qodi doonaa riig keliya maaha waxaa la socda riiggaa khubaradii sahanka ee baadhaysa biyaha riig keli hata maahine waa riig waxoogoo dhan u dhammaystiran yihiin waxaa la socdaa solar baa la socda taangi baa la socdaa kor taagan oo isaguna inuu dee magaalada waraabiya waxaa la socdaa qasabadihii iyaguna beblynkii magaalada keenayey ee halkaan igu keenaya baa la socdaa waxaa la socda dararkii xooluhu ka cabayeen oo iyagana loo samaynayaa la socda waxaa la socdaa qoladii baadhaysa joolojiska biyaha macaan iyo kuwa kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gala munaasabadda dhagaxdhigga ayaa bogaadiyey dhagaxdhigga ceelashan riigga ah baahidu biyo la-aan weeye riigga ilaa cadays ilaa xajiina bogcadda dhanal halaawa biyo la-aan biyo la-aan buu dhimanaysaa haraad baa naa laayey waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha xulashada uu xushay deegaankaas baan adiga xukuumadaadaba aan idinka mahad celinaynaa ciddii soo bixisana miisaanka xasanaadka allaha ugu daro waxaan ceelka riigga ah ee dheer ee loo qodayo tuulada osali
hadda weyn ilaahay baa leh dadaalkii ay loo galay xukuumadda wadani ay gashay waa midhaheygii u horreeyey weeya iyada oo jirta boqol maalmood oo keliya iyo wax ku dhow aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa riiggani oo riig buuxa ah maanta ma annaan helin muddadii ay somalilan soo jirtay magaaladan osoli riig buuxa oo biyo ah may helin laakiin xukuumaddii cusbayd ee dhalatay midhaheegii u horreeyey waa annagaa maanta maalayna bartaa joogno ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda biyaha iyo kheyraadka maamulka somalilan ayaa muddooyinka dambe waday dadaalo wax looga qabanayo biyo la-aanta ka jirta deegaano ka mid ah maamulka somalilan kuwaasi oo laga hirgeliyey ceelal riig ah